hobeya hobeey hobeya hobeya hobeey hobeya adoo laba go iyo shaadhle adoo galdhalay la jooga adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garab ka haysta gaboobayo gaadhi mayo haddaad gaadhaadi gabowdo asay galadu timaado hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin
sheeko sheeko waxaa jiri jiray caruure afar ciyaalay ahaayeen marka afartii ciyaal waxay aadeen inay miro soo gurtaanay aadeen reer guuraawaay markay baxeen reerkii way yacni se guuritaan deg dega soo galay way baxeen ilmihii way ka tageen markay baxeen ilmihiiyaa imaaday ayagoo mirihii wixii soo gurtay guriga markay imaadeen waxay arkeen gurigiioo waxba joogin oo cidlo ah markay ugu imaadeen waxay dhaheen waa la guuramiya ciddii way guurtay haa soo bax ah baxna raadkooda raaceenaah way soo baxeen ilmihii say usoo socdeen raadka u raacaayeen ee raadka u raacaayeen u socdeen u socdeen u socdeen marka dambe raadka wuu ka lumay meel cooscoosi waxaase ee dhexmareen ee dhexgaleen bis marka dambe ayagoo iska socdaoo lunsan oo raadna aan haynin a waxay arkeen dhegdheer oo guri meel ugu dhisanay arkeen markaasaa dad qaladma u malaynayna ayaga marka hore way ku leexdeen waxay dhaheen waxaa rabnaa yaa joog waa la joogaa waxaa rabnaa biyaan cabno markaase waxay ku dhahday haantas biyaha ku jiro kasoo caba ordaha haantii aadeen dhankeeda waxaa yaalay hilib oo maaragta hilib dadeed ahoo wax ku jir jiro oo faro iyo waxaas ku jiro way dareemeen inay dad qalato tahay bas biyihii cabeen shaki isma gelinin markaasaa waxay dhahday labadii rooroonaa mid kamida waxay dhahday waxaa rabaa ina iisoo ii keentiin qoryo iyo biyi inaa ii keentiinaa rabaa midka kalena wuxuu dhahay waa raaca eed anigana waa soo waa la keenaa haye orod raaca labadii yaryaraaye guriga looga tegay labadii yaryaraa mid ka mid a a yacni ee qalate markay qasho beerkiiay soo bixisay midka kaloo yaraa u ujeedo markii walaalkiisa la qalaayay beerkii ee siisay markaasuu saa inta u qaniino wuxuu dhahay huuna beer walaal qaraara uu dhah bis waxirka bacdin haddana asigee ee ku dartay way qashe markay saas u qashay labadii kale maba soo laabanina waxay dhaheen nin hal wadaa ka kala baxeena hadda hal wada ka baxno way naga daba imaane wayna nawadan yani wayna cunaysaa waayahay nin hal waday ka kala baxeen se marka ordaayeen ordaayeen u socdeen isaga socdeen a gabadhii waxay aragtay libaax geeday ka fuushe geedka markay fuushe wiilkii markaa su u raadiyaayey muxuuse dhaha aawo gabadhii maxaa ku dhacay ayadoo raadinaayo wuxuu arkay geed ayadoo saaran oo libaax ag jooga qoryo soo qaatay qorigii uu dab ku shiday libaaxiyuu maaragtaaye uu ku buriyey uu maaragtaa libaaxiina wuu fakaday gabadhii way soo degtay siday isku raaceen ee gurigoodii ku raadiyeenay ku heleen sheekadeeni maanta meeshay kusoo dhammaatay
samoowa samow samowaa samow sarariyalagoowaa sakaariyo maydhaqowaa sadkii rabbi keenayowaa sabuuxiyo soonfurowaa sagaalaadka arafowaa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xalay ladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya